magaalada mombasa ayaa waxa ay martigelisay kulan looga hadlayay arrimaha horumarinta dhinaca waxbarashada iyo weliba sidoo kale guddi gaara oo madaxweynuhu dhowaan u magacaabay inay ndeendeen ay ku sameeyaan afartan iyo todoba ismaamul goboleed iyadoona ay kulan ay la qaateen qeybaha kala gedisan ee bulshada ee daneeya aragtidoo la xiriirta manhajka waxbarashada ee c b c da guddigani oo ujeedka ugu weyn ay u socdaan uu yahay inay turxaan bixin ay ku sameeyaan manhajka cusub ee waxbarashada ee c b c da ayaa qeybaha kala gedisan ee bulshada ee magaaladani mombasa waxay ku wareejiyeen warbixino la xidhiidha aragtidoo la xiriirta manhajka waxbarashada ee c b c da xubno mataliya iskuullada gaarka loo leeyahay ayaa kulankan goobjoog ka ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf cabdinuur ayaa waxuu faahin dheeraada inaga siiyey kulankani waxaan ahay maamulaha guud ee iskuullada abuurayaan academy oo magaalada mombasa iyo habaasooyne wajeer county maanta halkan waxaan iskugu imaanay si aan ugu qayb qaadanno ra'yigaa inaan u dhiibanno guddiga uu madaxweynaha soo magacaabay oo loo soo magacaabay inay ka shaqeeyaan oo waraysi ay waraystaan shacabka iyo dadka ay khusayso arrintaas ma dhihi karna c b c oo dhan hala tuuro waayo diyaar looma aha ma aha waxaan leenahay oo private school association haddaan nahay in dowladdii ay ka shaqayso haddii uu nal yahay loo baahan yahay nal ay geliso iskuulladii haddii loo baahan yahay maxaa la yidhaahdaa internet internetkii ay geliso haddii buug casriyaysan imise labs casriyaysan loo baahan yahay inay sidii sidaas oo kale ay u samayso laakiin haddaa la yidhahdo dowladda anagaa programkan cusub ma neh ma rabnee kii horaan ku laabanaynaa horumarka adduunka cunugaada markuu halkan ka baxaan adunka o dhan uu la qabsada arta suu kula qabsanay haddii tayadii iyo adduunkii wuxuu ku shaqaynaya uu ku shaqaynayn kulanka ayaa dadka ka soo qayb galay waxay isugu jireen kuwa ogaal manhajkan c b c da kuwa gebi ahaanba diidan iyo kuwa ku baaqaya in wax laga bedelo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu axmed cabdulaahi cawl jooga magaalada mbaaso maanta waxaan damca inaan ku hadalno arrintan ka hadalno iskuullada c b c da sistamkeeda marka waxaan kulley maanta kulley taba saa ogtihiin mombaaso waxaa ka jirtaa iskugu imaadeen nimankii c b c da barnaamijka wadeen ay u kulmaan halkan coostagals ay u kulmayaan marka arrimahaas ay ka hadlayaan kulley taba marka haddii aan fikrad ahaan ka dhiibto c b c da kulley aniga laga yaabaa inay leedahay positive negative laakiin aniga waxaan ka hadlaya dhinaca positiveta ay la tahay aan ka hadlaya mase wanaagga ay qabtaan ka hadlaya bacdama ay iska jiraan in oo ay leeyihiin in ay jirto waxyaaba waxyaabo oo caqabad ku ah laakiin tayda haddaan ka hadlo waxaa weyaan faa'iida koowaad ee keentay waxaa weeyaan ilmihii ayaa fahmayaan maciishad kasto mid mii iyo mid magaalaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayda waa abdiraxmaan yuusuf maanta waxaan joognaa coast gals mombasa waxaan u imanay arrimaha oo ku saabsan c b c-ga marka dowladda nimankan hadda guddiga loo bixiyey waxaan aniga ka dhiibanaynaa codkayni in wax laga bedelo waktiga homework badan shuruudaha badan oo ilmaha bugtaha iyo waxan marka waxaa u malaynaysa cunugaada inuu jaamacadda akhrisanayo cunug akhrisanayo primary ama k g one k g two yaa bugto u wata waxaad u malaynaysa inuu jaamacadda akhrisanayo marka wax cinkaasaa jiray laakiin isbeddel aan aan sugayna insha allah guddigan ayaa waxaa la filayaa inay sidoo kale ay booqdaan deegaanada wajeer iyo siilow iyo laikibia guddigani oo ka kooban afartan iyo sagaal xubnood ayaa waxa ay booqanayaan afartan todoba koonti ee dalka muddo laba asbuuca iyadoona ay haatan ay ku sugan yihiin ismaamul goboleedka mombasa si ay u dhegaystaan xogta dadka iyagoo ay khusiso dhinaca waxbarashada maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa